barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efmyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha january waa koob iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah qayb labaad oo ka mid a waraysi xiise badan oo aannu la yeelanay wiil ka mid ahaan jiray burcadbadeeda macnaha horta wax faa'iida oo badan ma aysan lahayn waxaan khasaare ahayn waayo burcadbadeed maantay dhallinyaradii xabsiyada caalamka ay ku wada xiranta hindiya ciiraan kenya bay ku xiran tahay annaga tanaasul baanu samayn oo hadda waxaan waa ka kaaftoonnay sidoo kale waxaad maqli doontaan maxaa iska beddelay haasaawihii miyiga waxaad odhanaysaa inaad waan ku darinayaa lambarkaaga ii sheegtay hadeer isma raaci karo waxbaa saase dabeedna waxay ku horeysaa lambarkaygu waa intaa waad ka tegaysaa betel waxay noqonaysaa markaa waa kaa helay inaad mayga hesho haa iyo haa inay noqotaa laga yaabaa waa la ys raacaya habeenka dambe iballami waa ku ballamiye waa la ys raacaya waxaa la isku bartay wuxuu yidhi inkastoo firii lagu gatay iyo foster iyo shaahid maalkii fudayd lagu helaa fare adeegdiid
dhinaca suugaantana waxaan dhegaystayaasha maanta u haynaa
salugiya ebla'aan hablaha tasiisan la'aan marka sahankeeda galay sifahad yeelatee waa codka macaane ismaaciil danan goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban
bakistan ayaa khamiistan ku jirta maalin loo baroordiiqayo weerarkii rasaasta iyo bambaanada ahaa ee lagu qaaday jaamacad oo ay ku dhinteen koob iyo labaatan qof dhaawacna uu ka soo gaaray tobaneeye kale ra-iisul wasaare nawaas shariif ayaa shaaca ka qaaday baroordiiqda si loo muujiyo sida loogu murugoonayo dadka ku dhintay markii koox argagixiso ah oo afar qof ka kooban ay weerar ku qaadeen jaamacadda layidhaahda bajakhan university ee ku taala magaalada jarasaada arbacadii shalay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka masar ayaa sheegtay in dabaley hubaysanay ay rasaas ku fureen goob ay ku sugan yihiin ciidamada dalka masar oo ku taala gacanka sinai waxaana halkaas ay ku dileen ilaa shan askari oo boolisa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidoo kale sheegtay inay dhaawacmeen ilaa saddex askari oo kale ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyaddaasi
duhur wanaagsanna mar kale meel kastoad naga maqlaysaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ismaaciil ow dhegeystayaasha waxaan shalay u gudbinay qeyb ka mida wiil dhallinyaro ah oo soomaali ah oo hore uga mid ahaa burcadbadeedda hagaag inkastoo isagu uusan burcadbadeed isku arkayn oo aaminsan yahay in uu hayay howl loo baahnaa in la qabto oo dhallinyaro inay u kacda loo baahnaa uu ka mid ahaa isagana dhallinyaradii u kacday marka waxaa lagu magacaabaa wiilkaasi dhallinyarada ah maxamuud maxamed jaamac waxa uu ka mid ahaan jiray sidaan sheegay burcadbadeedda hase ahaatee haatan wuu ka baxay oo hawshaasi kuma jiro maxamuud haatan waxa uu ku ganacsadaa ama ka shaqaystaa magaalada hobyo waana kalluumayste qaybta labaad ee waraysigana waxa uu kaga sheekaynayaa sidii uu ugu biiray burcadbadeedda iyo waxyaabihii uu la kulmay intii uu ku jiray ugu horeyna wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa weydiiyey bal inuu isu arki jiray inuu burcadbadeed ahaa iyo in kale
dundumo in la dareensaday in la dugsado iskuma hesho hadda waxaa laleeyahay waa burcadbadeed burcadbadeed dadku ha yidhaahdeen cadowga iska dhicinayeen oo la dagaalamayeen weerar ku soo qaaday waxaa la leeyahay hadda ha laga tanaasulaa la yidhi waa laga tanaasulay laakiin waxaan dowladda dhexe maamul goboleedyada intaba waxaan ka codsanaynaa waxa kan in ay wax ka qabtaan si aysan u dhicin tii oo kale maxamuud bal nooga sheekay xilligii aad ka mid noqoteen dhalinyaradii badda sida aad sheegaysay difaacanaysay balse dadku ay idin arkeen burcadbadeed inaad tihiin maraakiibtii aada soo qafaalateen marxaladihii xilliga aada soo marteen balay nooga sheekay naalaha shamaago iyo arago bahalkii bahalan la yidhaahdo gargooro ee, jilbahan bahalan la yidhaahdo oo tasbiyada ah een, waxyaalahaas baan anigu ku shaqaysan jiray horta wixii waa laysu diiday marka baa diiday waxaa dhacday marka hadda waa joogaa hobyo aniga baddii baan ka shaqaystaa waxa aan maanta helo ma aha wax aniga igu filan nafsiyan oo nolofay- noloshaydii ma kafayn karaan xilligaasna laashash baanu ka gadan qalab baanu ka gadan dadka iyagu waxay ku noolaayeen nolol macnaha aada u sarraysa maantay waa laaw weeye hoos weeye noloshu macnaha waxaa lasoo helo nolosha ma dabooli karto laashkida waa inuu sha- macnaha shaqo tago maantay shidaalkii uu ku baxay ma iska dabooli karaa mise iskama dabooli maxaa u sababa marka waxaa u sababaa wixii meesha yiil waa la gurtay godkii ay ku hoyan lahaayeenna waaba la jejebiyey wuxuu waxay leeyihiin god ay ku hoydaan malay wuxuu galaa godadka Een, aragostadu waxay gashaa godadka Waxa- way daaqdaa waxaa jira bahal dhagaxa oo sida fiyoorahoo kale u baxa oo aragostada hoosta ka gasho oo ay bahalo yaryaroo ku jira ay ka gurato aragostadu waxay cuntaa ciidda moogta waxa weeye marka dhagaxa hoostiisa bay ku noolaataa oo ku dhashaa Een, dhagaxi waa la jejebiyey fiyooraha oo baashan laga gurin jiray malaygiina godkii u geli jiray oo waxaanta u dhigan jiray ee, wa- waa la jejebiyey xaggee wixii istaagayaan jiriif baa u yimid waa jiriif dhadhaab siman weeye baddii marka dhibaatooyinkaasoo dhan markay dhaceen ayaad burcadbadeed eh, inaad noqotaan idinku kalifi miya annaga arrintaasaa nagu sabab baa nagu kaliftay maxaa laga dhaxla dhi- falalkii burcadbadeednimada ahaa wallaahi macnaha horta wax faa'iidaa oo badan ma aysan lahayn waxaan khasaare ahayn waayo burcadbadeed maantay eh, dhallinyaradii xabsiyada caalamka ay ku wada xiranta hindiya iiraan eh, kenya bay ku xirantahay annaga tanaasul baanu samayn oo hadda waxaan waa ka kaaftoonnay oo haddeer diyaar uma ahin inaanu hawshii dib ugu noqonno waayo tacdigaasaad la kulmaysaa laakiin maxamuudu eh, soo laysma dhihi karo eh, dhalinyaradu falalka burcadbadeednimada inay ka tanaasulaan waxay arkeen eh, in adduunku u soo jeestay eh, maraakiib fara badan la keenay xeebihii sidaa la ajligeed aysan eh, u hunguriyeyn karin inay soo qafaashaan maraakiibtii shixnadaha waxaan ku sheegayaa intiis hore yar mirihii bataa kama macaashaan indhaha caalamka ee burcadbadeeda usoo jeestay oo inay la dagaalamaan usoo jeestay maxay u arki waayeen baddan soomaaliya ee weerarka lagu hayo caalamku muxuu u arki waayey waa su-aal meesha ku jirta wey waxaa xaq ah layska dhiciyo baa xaq ah waayo caalamku in adigana lagugu tunto raalli buu ka yahay inaad wax iska dhicisina raalli kama ah waa waxaan dhici karin wey kii adiga hiilka kuu noqon lahaa oo kuu muduci lahaana markaad wax iska dhiciso adigiiba xabsi ku geynaya meeshii la rabay marka wixii dadkii in macnaha qofkii xabsiga laga soo daayo la yidhaahdo war waxaan ka kaaftoon oo ka tanaasul intaasoo salaad xabsi kusoo jirta dhib baad marta niyadaada marka ka saar shaqaa lagu abuuraya hadda dowladda dhexe waxaa jira shaqaan u abuuraynaa maamul goboleedyada iyo waxay hay-adaha ee, ee, macnaha dowliga n g o-yada iyo waxay yidhahdeen shaqaan u abuuraynaa waxba kama hayno
kaasi waxa uu ahaa maxamuud maxamed jaamac oo ah wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaan jiray burcadbadeed hase ahaatee haatan ka baxay magaalada hobiyo ayuu haatan degan yahay oo waa nin kalluumaysta ah waxaa wareysanayay wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in qayb kaloo saddexaad oo wareysiga maxamuud aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada ee berri haddii aan la idmo
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan caash cuude ha dhinac kale ujeestimiya ahaa waan yara baxay
waxaa laga hayaa een, wiilwaal baa nin raadinayay Hay.
markaasuu ga- markaa ni- gabadhiisaa xojooyin badan ku xidho xati nin noocaasaa jiro kaa fariidnimaduma adigu sheeko dheer bay ahayd hay maxaan ku garan karaa deedna wuxuu yidhi berri shirka habeenkii o dhan waan soo jeedinayaabay tidhi ah berrito shirka marka la imaado waa ninka loloodaa waa garta nin shirkii fadhiyunbay saa u aragto markaas markaasuu yidhi waryaa hebelow hee miyaad lootay markaasuu yidhi "May, ma loloon waa hamiye maxaad ku hamiday laga gurayo ma horaadaa ma dambeedaa markaa sheeko dheer bay heedo horta een, sheeko kale halkan inoogu soo socoto haasaawo hamiyiga ha maxaad xasuusataa marka hore? haasaawo iyo miyi hasaawo iyo mi waxaan xasuustaa Een, marka hasaawo mi la yidhaahdo dhallinyarada magaalada dana waa qaab Mm.
hasaawahooda kuwa miigana waa qaab yani waxaan kuwa xasuusan miiga fogna waa qaab kale marka Haye.
marka qoladii usoo joogtan baa la weydiin lahaa anu waxaan xasuustaa in miyiga markaan maqlayo haasaawe Ha.
een, inaan ari la joogto oo kale wakhti ku qaadato ninku inuu helo maantao dhan laga yaabo ariga intuu soo kaxeeyo inanta usiraa u dhowow maanta waad la weyday maalinta labaad ladanda maalin ay labada adhi isu soo dhowaadaan oo saas maanta o dhan hoosta laysaga guraayo aad iyo aad maalintaa uu dabeedna inantii helo dabeedna adugu inantii marka lasla jaan qaado ciyaar gud loo ballamo waa gartay laakiin waxaa leeyahay teknolojiyadda ba miyiga gaadhay haye saameyn bayna ku yeelatay waa gartay wax badan bay bedeshay haye marka isbedelka oo oo gabadhii ariga raacaysana mobel ba la siinaya hadda mobil bayba sidataa haye marka wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waraystay maxamuud cabdi cismaan oo ku magac dheer foostaale isaga oo weydiiyey bal waxaa iska bedelay xasaawihii miyiga
hasaawaha miyigu wuxuu ahaan jiray matalan waxaa dhici jirtay gabadha in in badan loo samri jiray in la baran jiro mar reerkooda la baran jiro mar iyada la baran jiro mar la hilaalin jiro mar siyaalo badan loo waxayn jiray waxa weeye maanta iyadoo gabadhu socota gabdhihii hore awr baa la raran jiray awrka madaxay ku xidhan jireen oo saasay u laafiyoon jireen ragga labada dhinacda laga raaci jiray saasay ugu waxayn jireen waxay noqonaysaa inaad tidhaaho inaad lamarkaaga ii sheeg telefoonkii baa soo galay waxaad oranaysaa inaad waan ku dananayaa lamarkaaga ii sheegda hadeer isma raaci karo waxbaa saase dabeedna waxay ku horeysaa lamarkaygu waa inta waad ka tegaysaa betel waxay noqonaysaa markaa waa kaa helay inaad mayga hesho haa iyo haa inay noqotaa laga yaabaa waa la is raacaya habeenka dambe iballami waa ku ballamiye waa la is raacaya waxaa la isku bartay wuxuu yidhi inkastoo free lagu gato iyo foster iyo shaahid maalkii fudayd lagu helaa faray adeegdiid wixii wuxuu isku soo galay si fudud maadaama aad ka mid tahay dhallinyarada miyiga ee duleedka magaalada laascaanood degan een marka beriga hore een haasaawuhu idinku adkaa iyo hadda keeba idin fiican idinka guud ahaan marka la eego hasaawuhu horta dee hawl fududayn maantu hawl fududya ardayga guriga caawi ano halkaa joogaan taafiqi fuliye madaxeeda joogta halkaa ka abasixinaya waanodhaya geedka gurigiina duleedkiisaan fadhiyaaye xagga u soo bax horta xagga howlyarida maantay hawl yar tahay laakiin dhaqankii baa diimay waayo waxaa imaanaysa intaa matalan gabadhii markaad ku waday waa gabadhoo konton baa lambarkeeda haysta waad guursanaysaa oo intii la xidhiiri jirtay baa la soo xidhiiraysa maalinta maad oranaysaa nalabarkaa garaac badana horta waa maxay waxaan kugu furaani
oo miyigana ma taalla in aad lasu soo waco telefoonada lasoo waco miyigaa wicitaan badan miyi- magaaladu la yaabanta miyigaa wicitaan badan magaaladu lambaro badan oo kalayba gartaan miyigu waxaa laga yaabaa konton wiil inay gabadhi soo dhex marto gabadhaa lambarkeeda ay hayaan kontonkaa mid waliba waxaa laga yaabaa inuu dhinaciisa isiilaaho aar adigu aariya ku dhaafin caawa ku hore in mid ka dhex saaro sagaal iyo afartankii kale dee lambarkiiba cidlay kusoo dhacayaanoo lambarkiibay haystaa dabeedna halkaa wareer badan iyo islaaf baa ka imaanaya way adkayd gabadha in la helo gabadha in goglaale u tagaa dhici jirtay gabdha loo dirto reera intaad qaraabaysato gologoleysato aad dumarka tila- tartoo tidhaaho naabal ordoo tago aniga yacnaha aniga anigaygaa waxaa isoo martay dabcan inaan gabadh la sheekaystado gabadh in badan intaan la sheekaysanaya habeenkii dambe aan ku yidhi arrintii markay soo dhammaatay caawa aan israacno markaan caawa israacno mar la arko dumarku inay dhar iyo wax haystaan ma gafaa waxaa dhacday inay halkan dhar ku xasaysato dabeedna maqal baa reerkii ka soo dhaadhacday maqal yaryaroo waxara ah maqasha markii soo dhaadhacdayba odaygii hangool iyo gudin qaato wuxuu is yidhi maqasha meesha ka gufiye show geedka ay hoosta ka gelisay geed yaroo ku dhafano afsaara waa ka goostay dharkiiba xagga kaga jira dhufashadii uu soo dhuftay mise bac dharuu jiidanaya dharkii iyo bacdii oodii midba gacan ku soo qaato waraabe dharkan yaalo emoji waa ka igiyo xageedaadi lahayd waxay tii aroos baan aadi lahaa habeenkaasaa gaadh la saaro habeenkii oo dhan baa jamisideen reerka marba dhinac ka soo fadhiisanay reerkii baa dul fadhidaa dee gabadhiina waad si dharka diyaarsatay inay ku raaco inay i raacdo laba iyo tobanka habeenkii baa dhexnin lagu dishaanaya ninkan aanu marba aanu soxolaysi marba meel ka soo dhigano wa taas mise waa habarti wax badan baa kaa soo maraya oo habeenka hadda waxaa laga yaabaa ilaa caawdha inaad fadhideen caawa dhan ilaa aanu fadhinay waagu markii uu soo dhowaa oo cidina kala seexan weyday baa waxaa dhacday inaanu iskaga ninkii gabadha kula raadinaya ee meesha kula fadhiye geedka hoostiisa kula gelgelanaya sidee buu arkay adiga wuu ku kalsoon yahay marka tana dadkan waxaa isla doonayaan sida aad u dhibantay wuu kaaga dhib badan yahay oo raalli buu ku yahay waxaan isagaa kaasii jecel baad isonaysaa markaad mid si- si u eegto waxaan inaad gacan ku dhigtaan inuu isaguba kaasii jecel Een, baadiyaha carabkii weliba jira gabdhaha laga cararkii baa jira way yartahay inta la isdoonaa ninka wax doonaa waa nin dhifa laakiin cararkii baa jira hase yeeshee cararkii waxaa hadhay wixii loo odhan jiray masaafada kaasi wuxuu ahaa maxamuud cabdi cismaan oo ku magac dheer foostaale wuxuu magaalada laascaanood ugu warramayey wariyaha v o a cabdikariin olol caasha
dhinac sugaantaan soo gaarnana malaynayaa xilligii dhegeystayaashaan ka yar dabcin jirnay inkastoo de sheekooyinka qudhooda she- aanay heesaha ka dhicinba sida haddaan dareema aad iyo aad marka la aad leeyahay gabar ari la socotaa telefoonka maanta o dhan jalalow jalalow Jalalow, soo dhacaya jalalow.
talow yaa soo garaacaya malaa mid kaloo arisna meelaha ku sida ari ku jira marka heestaan soo wadno waxaa ku luqeeya fanaanka ismaaciil danan waxaan dareemaya in heestan ismaaciilow aad ma- aad madaxa ugu luleysa maxaa kaa soo jeetay fanaankina waa nin dhalinyaro ah oo beri dhowid waxaan filaya inuu inuu haddan waxbarashadiis dugsiga sare inuu ka baxaan filaya jaamacadda dhigto weli ma huba ere eh, arrintaas waa booramo ku nooliyey hargeysa marka waa uu fanaan dhexeeya.
daayaroo cusub waa fanaan daayar xidigaa geeskuna ka tirsan aadna u dananayo waataan dhegeysan
selugiyo ceeb la'aan hablaha tansiislaa marka sahankeeda galay sifahatiyeelatee sirtayda ku aaminay selugiyo ceeb la'aan hablaha tansiislaa marka sahankeeda galay sifahad yeelatee sirtayda ku aaminay waxaanse sabaa kalgacal siduu kuu raacibay waxaanse sabaa kalgacal siduu kuu raacibay dugyo qarowdaashado waxaasaska kaga basha indhaha sawirkii ku hadhay indhaha indhaha sawirkii ku hadhay waxaanse sabaa kalgacal siduu kuu raacibay waxaanse sabaa kalgacal siduu kuu raacibay
hala qaad ismaaciilow oo haddaad cod ilaa baanan ku lahayn ilaa haddaad hargeysa sii jooglaadna xiddigahaad ku beeri lahayd oo halkaan halka markaad saar lahayd heestii Iyo wa- ismaaciil farjar kusoo dhawaada cod baanan lahayn oo ma istijaabiso horta waa waa waa waxaan sidhi dadka fursadda kaga ciyaara aniga dhowr goor baan tijaabiyey haddana adiga weli dee weli hee, weli waan ku hee.
qanci lahaa inaan hee hee hayso caasha adigu fanaan baa tahay labada niyana swaag dhigana fanaanlayaal fanaanlayaal waa tahay codka ismaaciil dan ayuu ahaa haatana waxaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa barnaamijkii een, social median dhihi jirna ama shabakadaha bulshada waxyaabaha ugu hadalhaynta badan ee toddobaadkaasi waa kan waryaheena magaalada laascaanood cabdikariin olol
hadalhayntii ugu faraha badnayd toddobaadkan oo ay dadku sida weyn uga hadlayeen ayaa waxa ayd geeridii ku timid allah u naxariistee abwaankii weyne ee abwaan cali sugulle baraha bulshada iyo ayaa si weyn ay dadku uga tacsiyadeeyeen geerida ku timid abwaanka oo qof kasta waxa uu soo dhigay halka uu ka isticmaalo baraha bulshada isagoona kaga hadlaya abwaanka taariikhdiisa iyo halka uu kaga yaalay dadka soomaaliyeed waxayna soo qaateen murtidii faraha badnayd oo abwaan ku sameeyey ee ka hadlaysay qeybaha kala duwan ee nolosha maanta oo kale ayay si weyn waxay dadka baraha bulshada ugaga hadlayaan heestii caanka ahayd ee lixdamaadkii uu sameeyey taasoo ahayd af qalaad aqoon miya oo qodobka kale isna ugu xiisaha badan ayaa wuxuu yahay arooskii ugu yaabka badnaa ee sharad ah ee dhex maray taageerayaal kubadeed taageerayaal ka tirsan naadiga arsenaal ayaa waxa ay sharad ku kala dhigteen inay isguursan doonaan wiil aada u daayar iyo haweenay weyn taasoo xafladooda arooska ay ka dhacday mid ka mid a xaafadaha magaalada london arooskan ayaa la sheegay inay sharad ku kala galeen wiilka yar iyo haweenadaasi ee uu aroosay sharadkaas oo ay dhigteen intii la ciyaarayay fiinaalka koobka efa kaabka ee arsenaal ay ku guuleysatay xilligii lasoo dhaafay wiilkan oo ka mid a taageerayaasha arsenaal ayaa haweenaadsi waxay u ballanqaaday inuu guursan doono haddii arsenaal ay ostonville ka qaado koobka efa kaabka taasoo dhacday arooskana la yaab ku abuuray dadka taageera kubadda iyo kuwada sida weyn u isticmaala baraha bulshada ayaa sawiro laga qaaday wiilkani waxay muujinaya inuu ku faraxsan yahay isagoo rajeynaya inuu islaantan uu guursaday uu sharad kaga helay taasina ay noqonayso inay tahay mid aada u wanaagsan maadaama ay waxyaabihii ay ku sharatameen uu isagoo ku guulaystay qodobka kale isna ugu xiisaha badan aynu ku soo qaadan doono dhegaystayaal ayaa wuxuu yahay maxbuus jeel ku jira oo jaamacad ka qaatay shahaadada labaad ee master digriiga nin maxbuus ayaa xabsiga la dhigay sannadii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labadii isagoo sagaal iyo toban jir ah xilligaasi kadib markii lagu helay dembi dil ah waxaana lagu xukumay muddo soddon sannadooda xabsi ah balse haatani waxa uu ninkaasi haystaa oo uu jeelka gudihiisa ku qaatay shahaadada labaad ee heerka jaamacadeed ee master digriiga oo uu ka diyaariyey suugaanta luuqadda gaar ahaan jaamacadaha kuwa ugu wanaagsan ee dalka maraykanka dhacdooyinkan oo kale ayaa markasta dha waxaana dadka isticmaalo baraha bulshadu ay si weyn uga hadlayaan in wax la barto oo dadka iyagoo aan doonayn inay waxbartaan ay u tahay tusaale wanaagsan ayna u dhaqaaqaan inay waxbartaan ninkan ayaa haatan da-diisu waxay tahay afartan iyo afar sano wuxuuna rajeynayaa inuu ku noolaado nolol wanaagsan ninkan ayaa wuxuu ka mid yahay boqolaal qof oo lagu helay dembiyada dilalka ee ku jira xabsiyada waqooyi bari ee dalka maraykanka nin odaya oo da-diisu ay tahay lixdan iyo siddeed sano ayaa maalin kasta wuxuu sameeyaa jimicsi kaasoo si weyn sawiro looga qaada ee dadku aada ula yaabeen ninkan oo u dhashay dalka hindaya ayaa maalin walba wakhtigiisa saacad ka mid a siiya jimicsi halis gelin kara noloshiisa xilli uu ku jiro da-da howlgabka ama waxa loo yaqaano waayeelnimada ninkan oo lagu magacaabo jief raj ayaa waxaa aada ugu horreeyaa wadista baaskiilka wuxuuna buur ka mid a kuwa ugu dhaadheer ee gobolka rajistan ee dalka hindiya uu ku sameeya tababar uu samayn karo qof da-diisa ama waayeela abuurtan oo dhulka u jirta saddex boqol oo fiid ayaa marka aad daawato aysan naftaada qancinaynin inaad fiiqa ugu sarreeya iyo halka ugu sarraysa aad intaad labadaada lugood dushiisa ku istaajiso aad labada gacmoodna kor u taagto dadka qaarkii ayaa waxay ka hadlayaan inayba aada uga baqaan marka ay jimicsanayaan inay ka dhacaan meelaha aadka u gaagaaban
aad buu u mahadsan yahay cabdikariin olol weliyaha v o e laascaanood oo inala socodsiinayay xubintaasaan kaga hadlaynay waxyaabaha ugu hadalhaynta badnaa toddobaadkan dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta bulshada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o e haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya jamaal axmed cismaan
aynu ku horreyna dhegaystayaal waxaa laga ciyaaray horyaalada qaaradda yurub waddamada yurubta qaarkood waxaa laga ciyaaray kulamada koobabka waddamadaasi sida koobka evekaabka dalka ingiriiska oo kooxuhu ay isku arkeen naadiga lester city ayaa waxa ay gagadeeda ay ku martigelisay naadiga tottenham hosburg kunan xiiso badan oo ka tirsan koobka evekaabka waxaana naadiga tottenham hosburg ay uga badisay lester city laba gooli waxba guuldaradaasi naadiga kubadda cagta lester city soo gaartay waxa ay ka dhigan tahay in guud ahaanba koobka eve kaabka ay ka baxdo oo naadiga tottenham hosber ay ciyaarto naadiga liverpool ayaa saddex gool iyo waxba ku xaqday naadiga exter city waxaana saddexda gool naadiga liverpool u dheliyey jo allan shey ojo iyo caros waxaana liverpool ay la ciyaari doontaa sagaal iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno ee january naadiga westham united iyadoo naadiga tottenham hosberna ay la ciyaari doonto naadiga colchester alka lidis iyo bolton ay wada ciyaari doonaan arsenal iyo banley ay kulan kale xiise badan ay ballansan yihiin manchester city ayaa la ciyaari doonta aston villa wareega afaraad ee koobka evekaabka dalka ingiriiska chels iyo naadiga m k dons ayaa sidoo kale wareegaasi wada dheeli doona manchester united iyo derby county ayaa wareega afraad sidoo kale isku aaday oo wada ciyaari doona dhanka iyo dalka sbain haddii aynu aadnana kooba dalarey ayaa la ciyaaray iyadoo kooxuhuna ay isku arkeen naadiga kubadda cagta ee seltavigo ayaa la ciyaartay naadiga atletico madrid ciyaartaas ayaa ku dhammaatay waxba oo goolo la-aana hase yeeshee naadiga atletico bilbaw oo toddobaadkan horraantiisa horyaalka dalka sbain ay barcelona guuldaro xanuun badan kala kulantay oo lix gool iyo waxba ahayd ayaa gagadeeda ku meertagelisay naadiga barcelona oo ay ka maqnaayeen louis suares iyo lionel messi labaduba oo suaresna ganaaxu uga maqnaa kulankaasi halka messina dhaawac ahaan uuga maqnaa naadiga kubadda cagta barcelona ayaa weerarka waxaa naymar ku ehliyey muniir el xadaadi waxaana ciyaartaasi barcelona iyo atletico madrid ay ku dhammaatay laba gooli gool ay guusha ku raacday naadiga kubadda cagta barcelona waxaana u dhaliyey labada gool ciyaaryahanada naima iyo muniir el xadaadi waxaa sidoo kale la ciyaari doonaa lugta labaad toddobylabaatanka bishan aynu ku guda jirno oo toddobaadka soo socda ku aadan ogeyada kamnu barcelona ay ku martigelin doonto naadiga atletico bilbao maanta waxaa sidoo kale la dheeli doona kulamo kale iyadoo naadiga valencia ay mistal stadium kula ciyaari doonto las palmas sevilla iyo mirandas ayaa sidoo kale wada dheeli doona dhanka iyo dalka talyaaniga haddii aynu aadnana waxaa la ciyaaray kulan aad u xiiso badan oo ogeyada olombico stadium ku dhex maray kooxaha ss lazio iyo yuventus oo ka tirsan koba italy waxaana samafaynalaha usoo gudbay naadiga kubadda cagta ee yuventus oo kasoo adkaatay ss lazio waxaana ay ku biirtay kooxaha alessandria milan iyo inter milan oo dhammaantooda kuwatafaynalaha iska xaadiriyey kadib markii inter milan ay kasoo adkaatay naadiga napoli maalin ka hor intuusan dhixin kulanka ss lazio iyo yuventus waxaa kooxuhu ay isku aadeen naadiga alessandria ayaa la ciyaari doonta naadiga milan sa halka yuventus iyo inter milanna kulankaasi uu yahay mid aad u xiiso badan lana wada sugayo dhici doono toddobylabaatanka bishan aynu ku guda jirno lugta koowaad lugta labaad ayaa dhici doona labada bisha maaj ee soo socota oo inter milan iyo yuventus mar kale ay ciyaari doonaan haddii dhegaystayaal inuu idin dulmarno wararka ciyaartooyda ee kooxaha lala xiriirinayo inay aadaan ayaa waxaa naadiga kubadda cagta chelsea ay doonaysaa inay la soo wareegto mehrez oo u ciyaara naadiga lester city oo ay doonayso inay kula soo wareegto adduun lacageed oo gaaraya shan iyo toban milyan oo lacagta ganiga starliinkaahi iyo ciyaartooyga christian astu oo ay doonayso in lester ay siiso si ay weeraryahankaasi naadiga lester city riyad mehraz ay u keento gegada stanford bridge chelsea waxay sidoo kale doonaysaa inay iibiso bedro oo hore barcelona ay ugula soo wareegtay kadib markii ay ku adkaatay la qabsiga naadiga kubadda cagta ee chelsea sida wargeeska daily express uu qoray weeraryahanka naadiga fiorentina josebe ros ayaa kooxda levente la rajaynayo inuu qaab ama ahaan ugu ciyaaro inta xil ciyaareedkan ka dhiman oo uu kadibna naadiga valerial xagaaga soo socdo uu ugu wareego sida wargeeska gazeta del sport uu qoray dhegeystayaal xubintii cayaarahana waa nagaynta
aad ayuu mahadsan yahay jamaal haatanna codka fanaanka cd cali winka iyo heesta dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaan qadar ka maqalno iyo dabkamaan ku dhacaa waxay gabagabo u tahay barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo deeq wixii dadka yaalay dahab iyo adduunyo deeq wixii dadka yaalay dahab iyo adduunyo adigaa kula doonay adigaa iska diiday durkamaanu kacaa dugatamay dilay mise waadi daawe dabkamaan ku dhacaa mise waan ka durkaa dabkamaan ku dhacaa mise waan ka durkaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.